mahmahayadii cutubka toban iyo saddexaad wiilkii aqli lahu wuxuu maqlaa edbinta aabbihiis laakiinse kii wax quursadaa canaanta ma maqlo nin wuxuu wax wanaagsan ku cuni doonaa midhaha afkiisa laakiinse qaayinnada naftoodu waxay cuni doontaa midhaha dulmiga kii afkiisa dhowraa wuxuu dhowraa naftiisa laakiinse kii bushimihiisa aad u kala qaadaa wuu baabbi'i doonaa kii caajis ah naftiisu wax bay damacdaa mana hesho laakiinse nafta kii dadaalaa waa la barwaaqaysiin doonaa ninkii xaq ahu beenta wuu necab yahay laakiinse ninkii shar lahu waa karaahiyo wuuna ceeboobaa xaqnimadu kii jidkiisu quman yahay ayay ilaalisaa laakiinse sharnimadu dembiilaha ayay afgembidaa waxaa jira nin hodan iska dhiga laakiinse aan waxba haysan oo waxaa jira mid miskiin iska dhiga laakiinse maal badan leh nin wuxuu noloshiisa ku furtaa maalkiisa laakiinse miskiinku canaanta ma maqlo iftiinka kuwa xaqa ahu weligii wuu rereeyaa laakiinse laambadda kuwa sharka leh waa la baktiin doonaa isqabasho oo keliya ayaa kibir ka timaadda laakiinse kii waanada qaataa waxaa la jirta xigmad maalkii degdeg lagu helaa wuu dhinmi doonaa laakiinse kan hawl wax ku soo urursadaa waa sii kororsan doonaa rajadii raagtaa qalbigay bukaysiisaa laakiinse markii wixii la doonayay la helo waa geed nololeed ku alla kii ereyga quursadaa halligaad ayuu isu keenaa laakiinse kii amarka ka cabsada waa loo abaalgudi doonaa ninkii aqli leh waxbariddiisu waa il nololeed in daminnada dhimashada laga leexdo waxgarashadii wanaagsan raalli baa laga noqdaa laakiinse jidka qaayinnadu waa xun yahay nin kasta oo miyir lahu aqoon buu ku shaqeeyaa laakiinse nacasku nacasnimuu fidiyaa wargeeyihii shar loo xumaan buu ku dhex dhacaa laakiinse ergadii aamin ahu waa caafimaad cayrnimo iyo ceebba waxaa lahaan doona kii edbinta diida laakiinse kii canaanta maqla waa la murweyn doonaa wixii la doonayey oo la gaaray nafta way u macaan tahay laakiinse nacasyadu aad bay u karhaan inay sharka ka fogaadaan kii kuwa aqliga leh la socdaa aqli buu yeelan doonaa laakiinse kii nacasyada raacaa waa baabbi'i doonaa dembilayaasha waxaa eryada shar laakiinse kuwa xaqa ah abaal wanaagsan baa loo gudi doonaa ninkii wanaagsanu dhaxal buu uga tagaa carruurta carruurtiisa oo maalka dembilahana waxaa loo kaydiyaa kuwa xaqa ah beerta masaakiinta waxaa ku taal cunto badan laakiinse gardarro aawadeed in baa loo baabbi'iyaa kii ushiisa ceshadaa wiilkiisuu necab yahay laakiinse kii wiilkiisa jecelu aad buu u edbiyaa kan xaqa ahu wax buu cunaa ilaa naftiisu dheregto laakiinse caloosha kuwa sharka lahu way baahnaan doontaa